haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waxaa la diyaar ah saare ciidla nuur
wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o qodobada aan idinku haya caawayo cawayskana waxaa ka mid ah haweenay sheegtay in gaadhigeedii laga xaday dalka kenya oo iyada iyo kuwii ay sheegtay inay baabuurka ka xadeenba xabsiga loo taxaabay kadib markii booliisku ay sheegeen in qisaac cajiib iyo meeshaa ku jirto gadaal baynu ka ogaana waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo uu caawa marti noogu yahay fanaankii weynaa cabdiqaadir boonis oo dad badani isweydiinayeen halka uu ku sugan yahay haddii aynu ku hormarno dalka kenya waxaa maalintii arbacadii magaalada mombaaso lagu arkay laba nin oo qaawan oo jidhka oo dhan dhoobo marsaday oo mid ka midihiina uu mas qoorta ku sito nimankaasi waxay wateen baabuur cusub oo niisaana magaaladoo dhan baa isugu soo baxday dadkiina waxay fahmi waayeen nimankani waxay samaynayaan iyo waxa ka khaldan balse booliiska magaaladaasi ayaa sheegay inay fahmeen sababta raggani waxaan u samaynayaan sheekadan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatan stuudio hayla jooga waayo sahra aad baad u mahadsantay horta sheekadani waxa weeyaan haddunbay cusub tahay toddobaadkana inay soo baxday oo warbaahinta waddanka kenya aada u qortay iyo weliba warbaahino kala duwan maalintii arbacadii ee ay bishu lix ahayd bay soo baxday sheekadani sheekadanna waxa ay ka dhacday stateka la yidhaahdo bamburi ee countiga mombasa ee dalka kenya arrinka cajiibka noqotay hal mar unbay dadkii deganaa goobtaasi ay ku war heleen laba nin oo qaaqaawan oo siduu ilaahay kusoo dhaliyey ah oo dhoobo marsan jidhkooda oo dhan intay dhoobo mariyeen waddo weyn oo ku taalla magaaladaasi amaba mombaaso ku taalla ku dhex ciyaaraya oo jaas ku ciyaaraya dabcan sida oo weliba masna qoorta ku sita cabdixakiin labadooda nin midkood masbuu qoorta ku sitaa mid kalena wuxuu sitay tablet ama aaladan maxaan ku dhaha casriga ee inta badan la isticmaalo sitaa ibad buu watay labadooda nin markaa way ciyaarayaan goobtay jaas ku ciyaarayaan gaari cusub oo noocan dambeer raaxada ah oo nooca loo yaqaano niisaanka ah oo isagana dhoobaday marsanaayeen iyo wax lamid isaa uu marsan yahayna goobtuu yaallaa gaariga mar way korayaan mar way ka soo degayaan mar way ku ag ciyaarayaan waddadii bay kala xidheen gawaadidii baa socon waayey dadkii baa ku soo leexday sawirraa laga qaadanaya dadka qaar way la yaabayeen waxay leeyihiin nimankan waaweyne yihiin qaar waxay leeyihiin maxay u jeedaan dadka way ku marmeen qaar waxay leeyihin waa sixiroolayaal oo sixir bay wadaan maadaama masna qoorta ku sitaan qaar waxay leeyihiin waxa weeye waa dad tuuga qaarna selfibaba iskaga qaadayaan waxa weeyaan dadkii way ku soo urureen iyadoo qofba uu si magaranaysaa uu u danaynayo amaba uu eegayo uu kolba ilgaari ku eegayo iyadoo haddaba dadweyneha sidii u daawanayaan labadii nin la yaaba yihiin oo qofba si u eegayo leeyahay nimankani talo maxay ahaayeen ayay haweenay soo baxday iyadoona reer kenya ah iyadoona ka mida dadka degan isla goobtaasi gabadhii sheeke keentay waxay tilmaantay in gaadhiganba iyadu leedahay oo laga soo xaday labada ninay dadku leeyihiin waa sixiroolayaal waa noocanba aanay sixiroolayaal ahayn laakiin ay yihiin tuug labada ninna gaadhigan ay ka soo xadeen ee gaadhigan iyadu leedahay iyadoo gabadhii markaa warkaa leedahay gabadhii markaa waxay tilmaantay in gaadhigeedii markay weyday meel ay u raacdana ay garan weyday in mid ka mid a asxaabteeda kula taliyey amaba u tilmaamay in ay raadiso raadintan caadiga la raadiyey wax ka duwan ama wax la yidhaha alternative ay samayso oo ka duwan waxaa soo noqonaya inay u tagto maxaan ku idhahdaa dadkan inta badan wax sixra ama sixirka u tagto sixrooli ay u tagtay markaa wuxuu ka dalbaday inay bixiso toban kun oo shilin oo ah shilinka waddanka kenya laga isticmaalo kadibna wuxuu sheegay in labadaa nin wadooyinka uu ku arki doonaan iyadoo wax laga muujiya amaba labadaa nin iyagoo qaaqaawan oo aan dhar xidhnayn oo arrina dhacdacajiiba muujinaya gaadhigeedina ay heli doonto haya sheekadana ay noqotayba natiijadii ka soo baxday sixiroolii ay u tagtay iyo weliba gaadhigeedii raadintii raadinaysay iyo lacagtii ku bixisay labada nin goobta ayada ay sidii ku yimaadeen oo iyagu iyagoon qaqaawanaya dhoobada isa soo marmariyey ee meesha baabuurka kolba fuulaya kolna kasoo degaya iyaga laftooda sixiran bay tiro lasoo sixiray oo deetana sixirkii libaa sidan u galayba sixiroolii aanu tegey baa shaqadiisa qabsaday gaadhigaygiina waa ka halkaasa waa la helay labadii ninna waxa weye siduu ii sheegay bay Calaama laga muujiyey bay tiri.
si kale ku garamaysay saasa looga muujiyey haddaba en, eh, caqliga bini aadamka waa cajiib sahray haya labada nin calaamaha laga muujiyaba ama waa say doontaa ha aaminto ama en, ha qaawanaadaan ama ha ciyaaraan ama ha jaasaan ama masasitaan qofka suu doona ha u qaato ha ha booliskii wax ka duwan bay u fikireen haya waxayba yidhaahdeen sheekadu saad moodeenba maaha haya nimankan iyo haweenaydan gaadhiga ku doodaysa iyo ninkan sixiroola ahiba sheeko ka duwan waxaanay wadaan waan gartay sixirkii bay suuq u samaynayaan way wada shaqaysanayaan waxay u samaynayaan xaysiis iyo suuq bay u samaynayaan sixirkii haya markaa gaadhi la kala xaday iyo niman calaamad laga muujiyey iyo niman la sixray iyo sixiroolayaal iyo waxanimama jiraanba waa raggan iyo gabadhan iyo odaygana isku shaqaysanaya aad iyo aad weliba gabadhu waxay tidhi markii dambe hadasho waxay tidhi qof kastoo taabtay gaadhiga ha ha isku daya inuu dib isu soo maydho iska warhayo arrinka shakiga keenay bay noqotay haya booliskii markaa tallaabay qaadeen afartii qof bay soo xidheen wow haweenaydii way xidheen oo waxay ku xidheen inay gabadhani ay bixisay macluumaad beena ay booliska u sheegtay haya En labada ninna waxaa lagu xidhay in iyagiina ma ay sameeyeen Sixir soo tugo iyo xayeysiinayeen.
sixir iyo waxa ay sameeyeen haya ninka sixiroolayna iyaga lafaahantooda waxa iyagan lagu qabsaday dabcan sidoo kale inay sixirkii wadeen haya iyo weliba mas sharci darra inay haysteen oo maskoo kale inay qaateen oo ku adeeganaya inay siteen aad iyo aad En markaa waxaa lagu xidhay labadii nin oo kale bamburi police stationka amaba en saldhigga booliska bamburi oo halkii wax ka dhaceena haya dee gebigoogiiba goobta ayadaa baa lagu guray sheekadiiba saasi booliska kusoo afjareen markaa waxay dhoobays mariyaan ba imka waa maxaabiis dhawadoodii iyo sixirkoogii iyo maskoogii iyo tabletkoogii iyo ciyaartii iyo jaaskii wixii dhacayba waxoogaa muddo dadka way ku sheekaysteen laakiinse xabsigay ku dambeeyeen reer mombaasana filim bay bilaa lacag ku daawaday ilaa hadda aad baa loo hadalhayaa
aad baad umahadsantahay cabdixakiin shirwac shukran
haatana waa qaybtii suugaanta ee halabuurka iyo heesaaga waxaa toddobaadkan marti noogu ah fanaanka cabdiqaadir mayow boonis oo aad caan ugu ah heesaha banaadiriga balse in muddo ah ku sugnaa dalka itoobiya oo dhagaystayaal badan ay isweydiinayeen meesha uu ku dambeeyey fanaankii codka baxsanaa maalintii ciidda ayuu nala soo xidhiidhay cabdiqaadir boonis waxaana waraysigan la yeeshay maxamed colaad xasan cabdulqaadir kusoo dhowow barnaamijka en, caweyska washington idaacadda v o a laanta afka soomaaliga mahadsanid colaad aad iyo aad baan ugu dhawahay saaxib fanaan soomaaliyeed baad ahayd e, heesaha banaadiriga ku caanbaxay muddoaan lagu maqlin bal dhegaystayaashaada iyo dadkii taageerayaasha ku ahaa halka aad ku suganta haddaad sharaxdo halka aan ku suganahay waa kolley meel aan maxaan ku rahdaa aan qarsanaynin oo iska caadi noqotay markaan ku leeyahay meel aan qarsanaynin caadi iska noqotay soomaaliya dhan baa wada qaxday xaen waxaan ku suganahay qaxooti marka waa boonis oo xero qaxooti jooga hahay xerada qaxootiga ee sheerdheer ee dalka ethoobiya sax weeye ha En, boonis bal en, waxaan rabaa inaan ku- marka hore ku weydiiyo goorma ugu dambeysay fankaagii iyo heesahaagii fanaan eh, heesaha banaadiriga qaada la jecel yahay codkiisa ayaad ahayd eh, riwaayadihii banaadiriga aada uga uga dhex muuqan jiray fankaagii xaguu ku dambeeyey een colaada fankeyga kolley een een dadka qaarkood een waxay u haystaan in maxaan ku rahdaa jabuuti iyo maxay ahayd in aan aan een ku dambeeyey wax saas laakiin fankii micnaha kama tegin kamana tegi doono een een haddii ilaaha idmo marka een fankeygii waxa weeyaan waan hayaa wixii aan sheegi lahaa ummadda soomaaliyeed ay igaga barteen aan u sheegi lahaa waan hayaa laakiin dhibaatada jirtaa waxaa ah wax duubistii suudi gareyntii iyo wixii baa xoogaa yar maxaan ku rahdaa dhibaatada in ay- ay ka taagan tahay ma garat caqabadaha ku hor yaalla waxaa ka mid a xero qaxooti oo magaalooyinka ka fog inaad joogto Eh, waxaan rabaa inaan eh, usoo dhaadhaco fankaaga en, heesihii banaadiriga ahaa marka la fiiriyo riwaayadihii banaadiriga aad ka qayb qaadan jirtay bal waxaad noo sheegtaa kuwii ugu waaweynaa ee aad ka qayb qaadatay iyo heesihii aad xasuusta kugu reebay ee banaadiriga ahaa ha waa la garanayaa kuwaasi waxaa ka mid ahaa riwaayadii la ohan jiray ninkaaxii gabadhii naxdina ka dambaysay axdi iyo arrin aan la ogeyn sharixii la tumayay sheekaa ka dambaysay run a reerka u ron ibni aadnis waayey arrinaa kala geysay iyo kuwa fara badan wa waa gartay aniga waxaan xasuustaa heesta godobta bosnia oo kale oo heesihii dambe ee xilligii burburka aad qaadaan malaynaya ha ha ha bal heestaa maxay ahayd qisadeedii iyo cidda samaysay iyo bal siday ku timid wallahi colaadow heestaasi bosnia waa hees aada iyo aada u qaali ah marka wax sabab oo nooc kale oo si kale waxa in ufasirayso maaha waa hees jacayl ka turjumayso waxaana sameeyey abwaanka qaaliga ee soomaaliyeed cabdi aadan qays ayaa sameeyey bal haddaad miraheeda wax naga maqashiiso iyadoo muusig la-aana waa tahay heesta wuxuu yidhi hawlahaaga guud iyo danahaagan gaarka ah intaan soo gudbinayaan taydii ka gaabshay abaalkii aan kuu galay waxba adiga oon ka gudin dadka iga kaayimi iyo godobta bosnia waa laba gudboon oo garawshiye waay marka halqabsi ahaan ayuu maxaheedan usoo qaatay halqabsigaasoo nacamdee bosnia wixii ka dhacay waa la iska garanayaa jacaylkeygii nacam sida aad u gashay iyo iyo godobta bosnia ayaa isku dhigma wey marka waxaan idhi howlahaaga guud iyo danahaagan gaarka intaan soo gudbinayaan taydii ka jaabshe abaalkii aan ku galay waxba adiga oon ka gudin gaftayga kaayimi yo godobta bosniya waa laba gudboon oo garawshiyo waa hees aada u macaan dabcan iyadoo codaan maqashiinayna dhegaystayaasheena barnaamijka haweyska haddaan heestaa intaa u gudubno bonis heestaa hees kale waxaa jirta laydhahda gariirayey oo iyadana aad aad uga caanbaxday oo maaragtay codkaagu aad ugu soo baxayay heestaa riwaayadee ku jirta maxay tahay horta riwaayad kumay jirin riwaayadaasina waa riwaayad qaybteedii labaad noqon lahayd ibna aadan iswaay arrinaa kala geysay lama dhigin marka sabab daraad duruuf daraaddeed aan iraade maxaan ku rahdaa waktigoo saamixi waayey iyo riwaayadihii reer reer xamarka ama banaadiriga ayaa aad iyo aad u fara batay xilli baa loo waayay jadwalkii ay ku jirtay ayaa dheeraaday burburkiina wuu ku yimid ma garatay heestaasi horta erayadeedii waxaa lahaa naxariistii janaalaha ka waraabiye aktarkii caanka ahaa maxamed iyo karajaysto lixankan anaa sameeyey marka riwaayadda sheekadeedana waxaa iska lahaa ninkii lahaa ibni aadan iswaay arrinaa kala geysay maxamed axmed zo ayaa la oranayay heestan waxaa ahayd gariire alle gariire gulow ilaahow gabadhtiin jacloodaya gooni iga goosataye awaa go'doome yibilkey gurme iyadoo muusig lahan haddana dhegaystayaasha maqashiinaynaa heestaasi gariire xusuustaadii waayihii banaadiriga xilligii aad riwaayadaha dhigayseen magaalada muqdisho joogteen tiyaatarkii qaranka aad maaragtay riwaayadaha kusoo bandhigi jirteen iyo maanta oo xerada sheeddheer ee dalka etoobiya aad qaxootinimo ku joogto haddaad isbarbar dhigto dareenkaaga siduu ahaa waayahaagii hore iyo waayaha hadda aad ku sugan tahay kule colaad waa la kala garan karaa nacam dee taas turjumaan uma baahna xilli aad maxaan ku rahdaa qaran aad ahayd oo calankaagii iyo haybadaadii maxaan ku rahdaa ummadaadii soomaaliyeed aad ku dhex jirtay golayaashii quruxda badnaa wax lasoo micnaha lasoo koobi kara maaha farxad aan micnaha dhammaan karayn ayaan arkayay kule iyo qaxootina de waa waa la garanaya qofka qaxooti markuu yahay oo gram sugayo maxaan ku rahdaa waa waa kala duwan tahay walaal maxaan ku rahdaa niyadsab xoog badan baa iska imaanaya waxyaabo badan marka ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed qarankoodii inay kuwii aamina kuwii maxaan ku ihahdaa ilaashada wadaniyadda waxay tahay garta allaha ka dhigo ayaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin colaad iyo buunis guud ahaanna barnaamijka caweyska washington waxaanu idinku dhaafaynaa heestaasi gacan saar iyo codka cabdiqaadir buunis intaynu mar kala kulmayno waa sahre ciidloo idinle sidaa iyo nabadgelyo hadaad goysay inayahay anna gowraca halisiyo golxobaadi mariso halgowlahaadi goyse nafsi gaawaha u xulo nafsi gaawaha u xulo aday ku gaartay nafsi gaawaha u xulo aday ku gaarte
heestaas uu qaadayay fanaanka cabdiqaadir buunis waxa u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee nala socodsiinaysay zahre cidla nuur barnaamijkaasina waxaa u dambeeyey idaacadayadii fiidnimo oo idinkaga imanaysay v o a washington intaynu mar dambe kulmi doono anigoo maxamed cabdi jacfar kukaay bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo haweysin wanaagsan
gaawaha u xulo nafsi gaawaha u xulo aday ku gaarte nafsi gaawaha u xulo nafsi gaawaha u xulo aday ku gaarte hodanumay garaabine waatugeeriyoode markuu waa wadeedu go'ay ayago cashadan ku tiri armuuga maqsanaayo godka halad ugu rideen ragwa ragwa daad ma badan yahe markuu waa wadeedu go'ay